wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka la baxay puntland ayaa soo saartay bayaan ay ku shaacinayso inaanay aqoonsanayn maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan firdhiya ee la baxay s c khaatumo kaasoo ay haatan dowladda federaalku doonayso inay halkaasi ka dhisto warqadda ka soo baxday wasaaradda ayaa lagu sheegay in maamulka la baxay puntland kan isku magacaabay s c khaatumo uu arko mid iyaga ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka la baxay puntland ayaa sidoo kale qoraalkooda ku xusay faragelin ay sheegeen inay dowladda federaalka ku hayso gobolka tibaaxayna in maamulka villa soomaaliya ku howlan yahay burburinta jiritaanka maamulkooda hadalkan ayaa yimid kadib markii dowladda federaalka ay aqoonsatay maamulka isku magacaabay s c khaatumo taas oo sii horisay xiisadda siyaasadeed sii karar qaadanaysa ee u dhexaysa deni iyo s c oo garabka helaysa dowladda federaalk oo markii horeba uu khilaaf kala dhexeeyey maamulka deni si kastaba ha ahaatee xiisadda colaadeed ee ka dhex aloodsan labada daraf ayaa kasii daraysa iyadoo waayihii u dambeeyey ay weerar afka ah hawada isku marinayeen mas-uuliyiinta maamuladaasi